Wasiirka Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa kulan la qaadatay madax ka socday hay'adaha UN Women iyo sidoo kaleeto UNDP. Kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray mashruuca DPP oo ay ka wada shaqeeyaan wasaaradda haweenka iyo hay'adahaasi isla markaana laga fuliyo degmooyinka Kismaayo, Afmadow iyo Garbaharey. Markii kulanku soo idlaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadashay Wasiirka Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland Cadar Ismaaciil Juraate waxayna faahfaahin ka bixisay kulankii ay la qaadatay hay'adaha UN Women, UNDP iyo qodobadii diiradda lagu saaray kulanka.
bismillaahi raxmaani raxiim maanta eh, waxaa noo yimid eh, wafdi ballaaran oo ka socda un women iyo un d b oo aan eh, nagala shaqeynayeen mashruuca eh, w b b oo aan soo wada shaqeynay eh, ilaa labadi kun iyo laba iyo labaatankii mashruucii hore oo qayb ka mida ay gabagabowday oon rabna inaan hadda qaybtii wejigii labaad aan u gudubno een, yaa maanta noo imaaday waxaanu ku bu- ku ku qaabilnay xarunta ee, wasaaradda ay degan tahay kabacdi waxaan tagnay xarunta een, muxuu ahaayey een, ee, santarka ee, ku yaala isbitaalka weyn ee degmada Kismaayo oo booqasho aan ugu tagnay waxqabadka iyo sidii maaragtay barnaamijka looga shaqeynayay soo booqday Ee, kabacdi waxaan tagnay xarunta horumarinta haweenka degmada Kismaayo oo ay maaragtay ka shaqeynayeen haween aad u fara badan ayagoo raba hadda inay kusoo biiraan UN Women iyo UNDP halkaasoo maaragtay een, barnaamijkan wuxuu ka shaqeeyaa saddex degmo waa degmada Kismaayo Afmadow iyo degmada Garbaharey aad iyo aad aa u mahadsantihiin